walaalow magacayga waa xamdi hilowle macalin kasoo jeedo koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan gobolka bokool masalayso beesha bokool degso xudur beesha hadama gabadhii u matali lahayd kursigii gabdhaha laga rabay aan isku soo taagay awelna waxaa ku fadhiyay gabar walaashaa fareeda cabdalla la yiraahdo marka inaan la tartamaan rabay maadaama dadka isbedel doon ay yihiin iyadana toban iyo afar sano ay kursiga ku fadhisay man maanta waxay soo kordhisay barkii lasbarbaarayna meesha laga waayay waxay yidhaahdeen weji cusub aan u baahan nahay aniga kudheyda mar baan iska daayay waxay yidhaahdeen waan kuu baahannaha anaga kuu baahan iskeen marka waxwaa anigoo anigoo shacabkeyga iyo beesheeda ku qanacsan dhergedeeda ku qanacsan ayaan meeshaan la joogay muddo saddex biloodan bay dhaba joogay shalaytoba waxaa la yidhi doorashadii aa dhacayso madaxtooyadii baan ku xaroonay ergadii baan kaxaysanay waa la sawiray sawirkii kadib markuu sawirka dhamaaday baa nin xildhibaan ahoo beesheeda axsan balaag la yiraahdo koonfur galbeed xildhibaan noogu aadan asigii baa madaxweyne shariif soo wacay madaxweynaha ii yeeraya waan kusoo noqonaya bay u yidhi wax yar kadib asigoo ilmeynaya ayuu soo gaaray runti been wuu sheegayay waad wareysan kartaa asigoo ilmeynaya ayuu ii yimid wuu ila hadli waayey aad buu u ooyey hindihii buu barabararay oo walaalow maxaa jiro xamdiye wuxuu igu yidhi sug wax yar kadib waxbaan kuu sheegi doonaye wax yar kadib wuu ila hadli walaalay wuxuu yidhi inaa iska inaa iska dilaysa anugu ma ahaanuu yidhi laakiin doorashada meeshaan ka jirto xaaladeeda aniga xogteeda waa la socdo yidhi anigana waan ogaa doorashada meeshaan ka jirto wuxuu yidhi waxaa wax doorto shariifaa wax doorto wax nasiib a meeshaa ma jiraan qof calaamadaysan unbaa meesha lasoo saaraa fiyo fidin waa isloogeyn weriga isbedel doon baa nahay uu ku yidhi beel isbedel doonana walaalow gabadhaan inaad garab iga sii saar rabaa ani asiga isla fadhin wuxuu yidhi aniga waxba kaama hadlaynaayo wax walba sanadkan beelihiyaa wax laga rabaayo hadday gabadhaan beesheeda iska soo dhigtay anugu maxaa uga istaagaayuu yidhi sas darteedii shalay markuu waay wuxuu ku yidhi aniga waxaan wataa sareedo xamdi ma wati sareedo waa xildhibaan wayna dooranta ku yidhi gabadha waxaad ku tiraahdaa ha tanazusho ay xamdiye adigu maxaad samaynaysaa igu yidhi baayo maxaad samaysaa markaas waxaan ku idhi ninkaan ilaahay maahan waa bini aadan anigu ergadeeda waan ku qanacsanay maxaa yeelay ayagaa ii yeerteen oo kaalay maanta mawal meesha kusoo noqonoqonayso wada dhaqmeed waa laga gudbay malaaqna waa laga gudbay shacabaa la joogay annagaa ku taagan oo ku xubno wax noo qabanaysaa waan ognahay qof daayar baa tahay aqoon leh nama talo noo imaw ayagii baan usoo gurwadaa runtii aniga marka isagii wiilkii niyadiba kusoo dhintay markii la yidhi anigu tareedan wataa marka wuxuu yidhi gabadha hataa la susho markii la yidhi maxaad samaynaysaa yidhi baayo saasaa jirtay marka waxaan dhahay ilaahayaa wax doortee waxma dooran kare anigu waxaan dhahay geesinimadeeda muujinaa anigu shacabkeyga waa dhexgalan nasiibkeyga qaba runtii dadkeyga waa ii codayaan aniga wayna joogaan wayna ii codayaan wayna iigu qanacsanayaan laakiin anigu codkeygii qof kalaa loogu dhawaaqay natiijada meeqa ku dhamaatay marka maxaa kala hesheen adiga iyo sareeda
anigu laba cod leyba laysiiyey sooma haye anigu laba codaa laysiiyey ee gabar kalaana la jirto ayadan oo oo ahayd oo beel kala ka socotay laakiin kursiga anagaa beel ahaan lahayn haye aniga laakiin laba codaa laysi ayadana soddon iyo dhowr xabaa la siiyey aniga iyaga soddon iyo dhowr xabaa la siiyey gabadhana toban iyo dhowr xabaa la siiyey aniga laakiin laba cod aa lagu dhawaaqo kaliya inka kale ayada la siiyey oo magace warqada in la arkana waa la diiday wiil wakiil baa ii jooga idikaar haysto wuxuu yidhi warqada waa inaa anigu arkaa magaceed akrinaysan uga jeedo waa habeen maxaa yeelay subax subaxdii hal saaca meesha fadhiyo habeenkii saddex saac ay doorashadu dhacday ilaa halahaasna meeshaasaan joognay qof waxaan doorashadii waa la galaan tiraahda waan weynay marka mugdigu yimid waxaa yidhi doorashadii waa la galaya halasoo xaro halasoo xaro marka waxa weeya melaalo meesha ma doorasho kama dhicin maxaa yeelay adigoo meeshii magacaaga ku yaalo qofkii wakiil taagan in la tuso lama ogolo iso markaasay wardhada afkeeda hoose aadinaysaa geb ulaa hebel hebel hebel hebel marka qoftii asiga soo soortay qof dooro unbaa la tartama anugu asiga soo calaamadaystay unbaa la tartamay bilaash buu dadka waa ii codeeyeen way ku mahadsiyiin laakiin iyada unbaa la yeeriyo magaceygu meesha ku yaala ayadaa loo bedelay
marka guddi guddi xalin khilaafaad baa arrinkan oo kale cabashooyinka loo sameeyo koonfur galbeedna xafiis ku lehe maad gudbisay dacwadaadana had sheegaysa mise sheekada meeshaas ku dhamaatay
anigu hadda waxaan aada ugu hanuuneynahay inaan waxaan rabaan dabagal ku sameeyo arrintan inaan guddiga xalinta khilaafaadka aan la xiriiro maadaama dadkiiba taagayino xirigan iyomaynayin arrintaasay u dhacday waan hami lacna marka dadaad bay u eg tahay meeshaan walaalo doorasho xalaala ka dhax maladihi dor meeshaan doorasho ma jirto min jecleysi ubaa jiro marka qof walba qofti ay u jiraan qofkan bal madaxweyne u sharxayay siduu sheegay qofkii u jiraan qoftaane oo kugu soconaysa taas ugu soo baxsanaa moogiyo qofkii xaaladeeda dagaal kasta ay wado qabiilkiga ha saarsaasaan aad sugayso dad badan waa lagu sameeyey anigana haddana waa lagu sameeyey
ugu dambeyn xamdi maxaad leedahay marka
dalki waxaan leeyahay adduunka oo dhan waxaan u sheegaya hay-adaha caalamiga dadweynaha waxaan gaarsiinayaa meeshaas dowladda koonfur galbeed inaysan doorasho xalaal ka dhicin inay doorasho qof iyo cod ka dhicin qofkii oo codeeyey ma qof kale inuu codkii qaadanayo oo la siinayo tan dadaal ay tahay alla ka asiisi jirin meeshaan oo dadka xoog lagu haysto xoog lagu haystaa meeshaan ka jiro marka waxaan dhihi lahaay haqa hala fiigiya dhihi lahaay oo dadka waxa loo qabto gabdhaha dulbinaaya halaga qabto